si ay meesha uga saaraan duruufaha ku gadaama nolol maalmeedka qoyskooda waxay abuurteen fursado ganacsi dhallinyaradan oo ku nool magaalada dhuubley ee gobolka jubbada hoose iyadoo lacagaha ay ka helaan ay ku maareeyaan nolol maalmeedka reerkooda dhallinyaradan ayaa miisas ka samaysan alwaax iyo gaari gacanno ku kor iibiya saacadaha gacanta lagu xirto jijimaha faraantiyaasha iyo agabyada yaryare laysku qurxiyo haddaba qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo raadiya sanguuni la hadlay ayaa ka warbixiyey shaqadooda iyagoona dhallinyarada kale ugu baaqay inay abuurtaan ganacsiyo yaryar si ay noloshooda iyo tin qoyskoodaba uga mareeyaan ciido maxamed ali macalin baan dhaha deegaanka dhuubley aan ku noolahay waxa dhabley ma jiro waxaa maxay waxaan ahay ganacsatada yaryar oo hadda soo kubcaysa ganacsatada yaryar oo hadda soo kubcaysa oo deegaanka degmada tuulada degmada dhuubley ay iskaga xamaalta ayaan ahay marka kule dee dhallinyarada waxaan kula dardaarmaa ina ay shaqaystaan intii hel tahriib iyo wax qashan bilaayo kale ay faraha la geli lahaayeen intii ay shaqaystaan oo xoogooda halaashooda ay maashaan saasaa ku dhiirangelin lahaa ganacsigaas waa iska fiican yahay hadda nolol maalmeedka waa laga helay wax weyne oo hadda ku jira ma leh laakiin intii kolley meel kale aad ku dhici lahayd nolol maalmeedka la yaal biilka waa laga helay faa'iidooyinka haddii kulley ganacsiga haddii wareegsato noqdo waxaa ka fiican adoo meel fadhiisato lagugu imaado oo ganacsiga ninkaasaa meesha ganacsi ku leeh lagu dhaha ayaa fiican wareegsatada haqee danyaro unbaa u geynays mooye ayaa ka fiican saas daraaddeed hadda kulley wax dhib aan ka qabnana ma leh waa iskaga hamaalinaynaa dhafkaan wixii ilaahay noo soo alf waan ka helayn marka hoqah yar dhaqaal xumaynana waa iska jirtaa dee dhaqaal xumada adduunka dhan baa iska jira waaba adduunka dhan baa hadda isku xirmay meel kastaba jug qaylo baa ka yeeraysaa iyadana saas mu kuma alxamdulilah waxaa meesha la fadhiya aan la wareegaa dharkan oo qocyaasha oo joodariyaalka iyo intaan oo dhararka kubahan haweenka kuwa ragga intaasaa muhiim u ah inta hadda aan gadaa ilaa atarada yaryarka ah waaweynka kala nooc leh saabuunta waan gadaa shaambada waan gadaa aday dharka shoobin ahaan shoobin ahaan waa yihiin kuban waan gadaa aday waa isku dhaxwadaa hal shay kaligeed hadda aan gadaa aan ku dhahay male laakiin alxamdulilah biilkayda waan ka dhaha heli ilaahay maxadiis waxawaaye maxamuud buulow axmed bunay marka waxaan wareejinayaa alaabta juurayaasha ayaan wareejiyaa marka alxamdulilah alxamdulilah dhib ma jiro waa iskaga fiicannahay waa iskaga ladannahay marka dhib kuma qabe alxamdulilah wax dhibaatana kama qabo alxamdulilah waa iskaga ladannahay waxaan ku biila carruur toban ah carruurtayna toban waaye aniga waa fiicanahay waxaan deganahay qaxootiga ifo hadda waxaan ku sugunahay dhib dhooblaynka sugunahay waa iska fiicanahay alxamdulilah dhibna kama qabno ciddina waa ku filan tahay anigana waa ku filanahay marka labada dhinac shaqada waa ku filan tahay alxamdulilah dhib kuma qabno waa wareejiyaa meelna ma fadhiisto waa wareega ilaa subaxdii laba saac baraan soo galaa ilaa lix saac waa iska wareega alxamdulilah bilaa duhurna waa iska fadhiistaa alxamdulilah waxaan tahriib u dirayaa insha allah wixii soomaali sheegtay dhan dhammaan waa waxaan kala dardaarmayaa insha allah inay tahriibka iska dhaafto waddankooda iska joogaan ay iskaga dhex shaqaystaan nin kastaba si wax u shaqaysan kara kii wareejo geli kara iyo kii dukaan furan kara iyo kii baawar wadi kara dhammaantooda wixii say u shaqaysan lahayn fallankooda inay galaan saasaan kula dardaarmaya kulligood dhammaantooda